waxay ka dhunteen waalidkood waxay ka carareen iskuulladoodii waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabad galaan dalkan maraykanka dhallinyarada ka tegta maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka minnesota ee ku biira ururka al-shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay labaatan ilaa soddon waxaana ay badankoodu si dhuumashaha kaga baxeen dalkan maraykanka sannadihii labada kun iyo toddobada labada kun iyo sideedda iyo labada kun iyo sagaalka in ka badan toban sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii cararayeen galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro laba ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka minnesota oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya labadaas xubnood waxay isa